kulan ay isugu yimaadeen qurbajoogta gobolka shabeellaha hoose oo maalintii shalay qabtay ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhibaatooyinka ka taagan gobolka shabeellaha hoose iyo sidii wax looga qaban lahaa kulankaasi ayaa waxaa kasoo dhex muuqday siyaasiyiin odayaal rugcada ah qeybaha kala gedisan ee ururada bulshada iyo weliba qaar ka tirsan culamada adduunka gobolka shabeellaha hoose gabagabadii kulankaas ayaa warbaahinta waxaa la hadlay kaahiya cabdulaahi dhuwo iyo amine khaliif siidow oo labadaba ka mid ah dadkii kulankaasi ka qayb galay ayagoo arrimahaasi ka hadlayna hadalladoodi waxaa ka mid ahaa wallaahi kulankaasi horta wuxuu ku dhacay weji fiican oo ka duwanaa kii hore maasha allah tabaaraka allah adduunkaoo dhan ayaa laga soo qeyb galay khaasatan qaaradaha nor america canada iyo america eurobe oo norway iyo sweden iyo u k oo aniga aan ku noolahay australia africa waxaa laga soo galay soomaaliya iyo iyo nairobi sacuudiga adiga asia xataa dadaa kasoo galay maasha allah tabaaraka allah yacni jawi aada u fiican oo ku dhacay gobolka shabeellaha hoose maanta soomaaliya oo dhan cid daahka saaran yahay dhibaatada ka jirta ma jirto waa gobol la iloobay walaa maxaa la dhihi jiray soomaalida waxay kumamaadiye hebel ceelna uma qabna cidna uma maqna kolka gobolka shabeellaha hoose wuxuu noqday gobol cid kastaba maanta ay ka warqabto dhibaatadiisa gobolka waa gobol la gabay oo xaqiisana ilaah unbaa qaadi karo so dhibaatadiisa ciday daah ka saaran tahay male taa daraadeed haddaan nahay qowmiyadda gobolka shabeellaha hoose ayaan waxaan dhahnay bal intaan madaxweyne unbaan daajinayniye oo markii hadal laysku soo qaadaba waxaa laleeyahay bal madaxweyneha halala tashto dhibaatadaa ha ka hadlo bal culeyskan gobolka saaran ha ka qaado bal asaga hadduu yani wax u qaban karo gobolka ha u qabto laakiin waxa waaye nin nin nin yacni oo fadhiyo nin taagan miyaa ma ukacay maamaada lagu dhihi jiray kolkaa nin dhibaatadaada u jeedona yacni oona ka hadlayno waa nin dhibka kugu fiirsanayo afartaas sannadood saasay nagu soo gudubtay kolka hadda waxaan na kiciyi waxay tahay bal inaan fiirino annaga aan aayaheena iyo dhibaatada noolagu haya inaan cidna noo maqneen waa aragnay madaxweyne iyo dowladda aan waxba ka sugayni inaan dhulkeyni annaga aan u kacnay heer gobolka shabeellaha hoosaasaannahay wuxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen aqoon-yahano iyo waxgarad dumar iyo rag leh oo kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose ulajeedada kulankaasna wuxuu ahaa siday uga tashtaan maadaama gobolkii dhibaatooyin badan uu soo maray ilaa haddana uu marayo dhammaan dowladihii hadday noqon lahayd kuwii federaalka iyo kuwii koonfur galbeedna aysan waxba qaban marka raggan akhyaarta aqoon-yahaniinta ayaa mataqaanaa waxay isugu yimaadeen inay ka arrimsadaan xaaladda oo gobolkaas waktiga xaadirkahan waxaa kusoo beegay maadaama koonfur galbeed ay doorasho ay kusii socoto ayaan waxaan go-aan ay go-aansadeen inay ka wada hadlaan aayad aayaha iyo mustaqbalka gobolka dadka degan gobolkaas marka sidii ay mataqaanaa ay ay ugu qayb qaadan lahaayeen doorashadan yaa keenta marka in kulankan oo hadda waktiga xaadirka uu kusoo aado si fiican loo soo agaasiimay ulajeedka mataqaanaa shirka waa lagu soo hadal qaaday ulajeedkina way ka mid tahay in siyaasiyiintii xildhibaanadii hadday noqon lahaa iyo iyo odayaashii oda dhaqmeedyadii oo gobolka kasoo jeeda in lala kaashado mataqaanaa oo laga lagala tashto maadaama ayaga naftirkooda hogaanka hadda jiro oo jooga ay ay ay yihiin marka marnaba kama maqna inaan la xiriirno oo maaragtay aan kala tashano wixii aan samayn lahayn tallaabooyinka xigi lahaa shirkan